halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim ayaan idin leenahay shalay waxaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ee gobolada dhexe ay doorteen guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi waxaana guddoomiyaha baarlamaanka loo doortay cali cumar casir dad badan ayaa waxay u arkaan in inkastoo muddadu ay dheereed caqabado badanna ay jiraan inuu guulaysto qorshihii dowladda ee maamul u samaynta gobolada dhexe hooshaasi waxaa tan iyo bilowgeedii ku lug lahaa kaalin weynna ka qaatay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowa maxamed colaad xasan oo istuudiyaha ilo jooga uu weydiiyey bal siduu u arko halka uu marayo dhismaha maamulka gobolada dhexe
aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaan maanta la wadaagno dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan in maamul sameyntii labada gobol ee midig iyo galguud ay meel aad iyo aad u sarreysa marayso sidaas aad sheegtay waxay soo martay maalmo dhib badan maamul sameyntan iyo jeedi socodkiisa dastuurka soomaaliya sida uu qabay in federaaleynta la dhamaystiro waxay ahayd in mar hore lasoo bilaabo laba kun iyo afar iyo tobankii baa lagu heshiiyey in ku heshiiyeen maamulada ciidanay ahayd iyo alusuna iyo maamulkii hore ee galmudug ay ku heshiiyeen in la dhiso maamul loo dhan yahay ay u dhan yihiin dadka dega dhulkan laba kun iyo afar iyo tobankii juulaay waxaa la sameeyey guddigii farsamada intaasoo dhan waxaa la daba taagnaa sidii u samaysmi lahaa maamulkan lix iyo tobankii abriil wuxuu madaxweynuhu furay shirkii maamul samayntuu ka furay magaalada cadaado runtii wixii la isku haystay oo ugu muhiimsanaa ay ahayd waxay ahayd in maamulkani uu guulaysto oo si fiican u samaysmo dabcan waxaa aada muhiim u ahayd qaabka maamulkan oo runtii dowladda federaalka ah oo kala tashanaysa dadka dhulkan u dhashay ay isla go-aamiyeen in loo maro qaab hoos laga soo bilaabayo kor la aadayo taasoo ah in shirka lagu bilaabo oda dhaqameedyo dib u heshiisiinta ka shaqeeya dadka isku soo celiya kadib la xilo ergo gaaraysa ilaa afar boqol kadibna ergada ay ansixiyaan dastuurka kadibna lasoo xulo baarlamaan ay soo xulaan odayaasha dhaqanka ayagoo kaashanaya qabaa-ilkooda baarlamaankaas uu yeesho guddoon sida maanta meesha ay marayso kadibna baarlamaankaas uu doortay madaxweyne runtii ilaa hadda imanadiisa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dadka dega dhulkan oo soomaaliyeed qamaa'ilka dhan ah sidii ay ugu kalsoonaadeen in broseeskan uu sidii dowladda federaalka ay u dejisay ayadoo ayaga lagala tastay uu kusoo iblaado dabcan aad iyo aad bay u ahayd runtii arrin yididiila leh tusaysana in soomaalidu ay u diyaar garowday in badan oo kamid a usoo bislaanayso maamul samaynta waa gartay shirka hadduuba guul ku tallaabsaday dadkii ku faani lahayna ayaad ka mid tahay guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya mar uu ka hadlayey xafladdii baarlamaanka lagu dhaarinayay wuxuu ku tilmaamay shirkan inuu ahaa waxa uu afka qalaad ku yidhi marin soomaaliya oo ah soomaaliya wax lagu sameeyey adigu dareenkaaga maxaad kaga jawaabaysaa shirkan halka uu hadda maanta marayo aad iyo aad baad umahadsan tahay runtii anu waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed inay yihiin dad aada iyo aad una bislaaday dadnimadoodu inay aada u sarreyso dabcan waxaa jirtay aaminaa darro badan oo ku saabsan in hogaanka soomaaliya uu kasoo bixi karo shaqooyin heerkaa u eg taasoo keentay in shirar badan oo kamid a shirarka ay ama dawlado ama ururo goboleedyo kale ay aada u baabihiyaan runtii shirkan adduunku wuxuu ka ahaa korjoogto waa nala ogaayeen dabcan laakiin shaqada boqolkiiba boqol sida gudoomiyihii baarlamaanka uu sheegay waxaa iska lahaa dadka soomaaliyeed waxaan la tashanayna mar walba qabaailka waxaan la tashanayna xildhibaanada heer qaran ee kasoo jeeda gobolkan wasiirada heer qaran ee kasoo jeeda gobolkan maamulada sida ciidan aad iyo galmudug iyo al-sunna iyo dadka oqaasha iyo dhaqanka si runa bay runtii u ahayd shaqo soomaaliyeed boqolkiiba boqol waana midda keentay inuu maantay maamulkaasi soo gaaro meesha aad aragteen sidii loo doortay guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad iyo ku-xigeenkiisa labaad oo runtii ayadoo lagu wada qanacsan yahay sanduuq dhala ah loo dhigay meesha halkaasna ay kasoo baxday natiijada aad maanta aragteen anigu runtii dadka soomaaliyeed ee aada sideydaba waxaan ahay aaminsan inay dadkana dad fiican yihiin mar walbana koobka ka arkay dhinaca buuxa ee aan ka arag dhinaca faaruq ah wadankani tallaabooyin badan buu hore ugu tilaabsaday meel fiican buu marayaa wuxuu u baahan yahay aaminaad intaan kasii badan dadkeenu inay isku qabaan waana midda maantay meeshaan soo gaarnayna gaarsiisay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa shaqo aada weyn baa u taalla dabcan dawladdu ma harin weli waxaa soo socda doorashadii madaxweynaha haddii ilaa yidhaahdo oo loo askeeyey inay dhahdo afarta julaay adduunka iyo dadka soomaaliyeedna ay isha ku hayn doonaan aad iyo aad baan ugu dadaalnay runtii inay noqoto process loo wada dhan yahay mar walba inta ka maqanna waxaan ugu baaqaynaa inay inay kusoo aruuraan oo kasoo qayb galaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowaah oo khadka telefoonka ee degmada cadaado ugu warramayey maxamed colaad xasan halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington